Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalayaal degmada abgooya ka soo dhowaada faylahaantiya sida iyo faylata oo ibnuuroo hayso naga kasidaya ka soo dhowaada kuyoona niina kala kuyoona niina kala araga masaakiin kabaaba u haysa meesha isaga xil wareeji iska fikiraasaan walona yaa qabna masaakiinta mid kasoo baxa u haysata wal caamba waaysaya wal socda waaysaya rafaatuna haysata walaalayaal walaalayaal madax madax madaxna madax roorle degmada baaba'san meelna ka baxna mal hata dee dagaal bilaabada albaabna ka baxa mal albaabna ka baxa abal waay warsi ashan ashan hay wareeji safikiro haytaan annaka asheetan degmada aan dhahadi wasu iskale xaqna salaya laakiin bal bal ma sheegn ilaa soo saarteen abar darsi aroosay baroogto degmada abar waaye baaba'san raali ahaan soo dhawaado
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايدي ايدا انفرح السنة ما دام وقتنا ريري اي انت اوبيات وقتي شيغا مشيغو قر ololada intu dhanto walbadnaan sheego ka jiray dhirfana ilaa tunjiga ma sheegaa ee osudna jeedi osud osud kay nima jeedi gowar toora nan ku bilad ku biin ma fadaa walaayo abtaada loo kuman deheba ee gaboor dooraha ya man jeediye osud oo walaalnimo ee tolnimo ee wada shaqeyn ee gaboor dooraha jeediye maylanka jeediye magaalada munsiis hadda koy lidal wada loo lama mara koy la ya argoyn lamki dowla hiraabta qata tadawsa bilad koy doob leh ka dareera un koy kono dawooshinki weelaaw lum edeegoy edeegdaaya ana markoo gaboor tooraga le oo sida jeeday oo sidkay oo kamadaysan inina fiiri hana dayna arag dibilood ka dinin kooyo ku meesha dibilood markoo nin kooy gaboor toor meelo kaarta ku maleysadaas oo ilaa marti maraad baraa u shalay dan roogdi horaa roogdi afgooy eeda uleysan kaaysan adi madaweynaa koofun garbeed bah diilaahay koobsan ee sidda boqol iyo toban shan maalmood maanta angaantii dowladda dhisanta hadda tunaada nin deeywaa adii ba ideeg la habkindiray in aadna kor hoogdona fiiradona koofadaay adii libilood todoo bilood maq aragaana an marka iyaalkum hadii isba bedelaangay walbiin mang aragaaw iyaal yar yaar waaye laakiin ma haddan jeede dad shaqa diyaarange ini haddii dawladda sheen tiyaar wayn aglaga shaqehe markaan goboor toora le usubkay kamadaysayin hayar mahadiri koobadii kooban fadamu dib baharulay ka hadale aniga osadkayda iyo dadnimadeeda iyo waxaa ku jirta gobooro tooraha may ku codsadaan waanan ka do-ayane inii degmad afka irgaar ahaaneed oo safiiri dameerooya ka dhaha jiraan dadkiya ka dhaha jiraan aniraabiya doola waxbay hadda kooy haddii mootaadan qofna todobsaa ku ees beled amba korugugii magacaasi uba mooto ijaarati marka gobooro toorow iyaalkaa kamidina todobada degmo gobolka kamidina in afkoyd siyadan هذا خصاص ما إيه جمهورتور ولي دبني ديتو فلان ما يقال لك درس ده ما ملك هرنا ولا نمي تنمي كسبو تيان كنت بنجيد أنا رمبهم ما ملك هدو كوي نسون ما يكتو أنا وادي شكل يهون إمار جديد ولا نكتو بريك نكتو هرين ونقول جواي dadka dambe la kase aan marka maanta goboortoora alay kuul goboortooro ostig way dadweynaha hortiis degmada afgoo ilgoonee fiiri وبالله التوفيق
وعلى رسول الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najaax gudoomiye ku-xigeenka gobolka dhinaca amniga mudane afare buga magaaladii hore ee degmada afgooye cabdinaasir caali macalin ibraahim buga magaalada cusub ee degmada afgooye ahna gudoomiyaha degmada mudane carab ibraahim carab gudoomiye ku-xigeenada maamulka degmada afgooye dhinaca amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada taliyaha saldhigga degmada afgooye taliyaha ciidamada daraawiishka gudoomiyaha ururka haweenka ururada bulshada odayaasha dhaqanka dhammaantood waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa shacabka degmada afgooye dhammaantood oo halkan fadhiya odayaashii dhaqanka mateli lahaa oo halkan fadhiya waxaa laguga baahan yahay inay maamulka gobolka iyo kan degmada la shaqeeyaan adeecaan madaxda degma madaxda gobolka iyo kan degmadana waxaa loogu baahan yahay cusub iyaguna inay dadkooda u adeegaan si habsami lah oo hab dowladeed eh loogu adeego dadka degmada afgooye waxaa lagu yaqaanaa taariikh ahaan dad nabadda jecel dowladnimada jecel adeecana inay madaxdoodii iyo martidoodii karaamayaan taas dabeecad bay u tahay aad baana lagu yaqaanaa madaxda gobolka iyo kan degmada ah waxaan leenahay ku soo dhowaada weji furan waxaa la idinkaga fadhiyaa degmada afgooye oo ah degmo hoos timaada gobolka shabeellaha hoose bacdamaa uu guddoomiyaha gobolka uunala joogo guddoomiyaha gobolka waxay dadka degmada kaa codsanayaan kaa rajaynayaan in wax loo qabto loo shaqeeyo dib loo dhiso laamiyadoodii ku fursan carar loogu shubo amnigoodii la kaabo taas bay kaa rabaan waxaana rajayn doonaa inaad ka aqbali doonto maamulka cusub guddoomiyaha gobolka degmadaan rabaa inaan la dardaarmo iyo xogahayaha degmada afgooye ina cali jamiil iyagu waxaan leeyahay waxaa idin jooga gudoomiye ku-xigeenadii hore oo shaqada si fiican u yaqaana oo dhallinyaro ah idinkuna inaad dadkaas la shaqaysaan degmada wax uqabadkeeda iyo dib u dhiskeeda ah u istaagtaan shacabka degmada afgooye waa idinla xisaabtami doona haddii aad fiicnaataan oo maamul fiican noqotaan waxaa la idinkaga qalindaaran doonaa sidii aad u fiicnaateen ayay odayaasha dhaqanka ee bulshada idinla shaqayn doontaa waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala duqa cusub iyo maamulkiisa inay la iman doonaan howlgal fiican oo dhinaca dib u dhiska ah howlgal fiican dhinaca amniga ah howlgal fiican dhinaca habsami u socodka hannaanka dowladnimo insha allahu tacaala waxaan bogaadin doonaa mar labaad dadka degmada afgooye in ay madaxdoodii ku soo dhoweeyaan laabsami una sheegaan wixii ay horumar ah ay u baahan yihiin si dimuqraadiyad ah iyagana waa u sheegayaa waana aqbali doonaan madaxdiina insha allahu tacaala degmaduna waxay la iman doonaan maamulka gobolka iyo kan degmada isbeddel la taaban karo bilaha ugu soo socda insha allahu tacaala hadalkaygu waxaan ku soo gabagabaynayaa guddoomiyaha gobolka iyo madaxda degmada soo dhowaada afgooya ku soo dhowaada shacabkiina ku soo dhowaada waa idin heelan yihiin waxqabadkiinay sugayaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقورنا حالك كسلام يا قرصورة قبرك شبيلنا وسلم وبعد النجح gudoomiyaha degmada hore abdinaasir maxalimow gudoomiyaha dhammaan waxaa marka horeyn halkan salaamta waxaa kusoo jeedinayaa gobol dooraha gobolka shabeellada hoose gudana magax gudoomiyaashii heer gobol heer degmo gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore ee degmada cabdinaasir maxalibow gudoomiyaha cusub ninka la yidhaha ibraahim cumar qaasim xogayaha cusub maxamed cali jamiil gudoomiyihii xogayihii hore abufari madaxweyne taliyaha saldhigga nuulow iyo taliyaha ciidanka daraawiishta oo si aad iyo aad ah u adkeeyay holka uu ka dhacayo xafladan ee kala wareejinta ee maamulka ah isagana waa salaamayaa waxaa intaas oo kale salaamayaa masalaadiinta baaxda saxaafadda ururka dhalinyarada habeenka dhammaan waxaa lagu salaamayaa assalaamu calaykum salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib waxaan maanta aada ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galno xafladda kala wareejinta guddoomiyaha iyo xogayaha cusub ee degmada annaga hoolkan wax badan waxaan u taagnayn in aan guddoomiye wareejino inaan xogayo wareejino inaan maamul wareejino wax badan aan u taagnayn laakiin waxaan rabnaa in macnaha guddoomiyaha cusub iyo maamulkiisa iyo xogayaha iyo maamulka la shaqeynayo iyo gobollatooraha gobolkan waxaan ka rabnaa in isbedelka muuqda meesha hadda la keenay ee aan u fadhino xafladeeda aan u taaganahay in ay la yimaadaan waxqabad maalin walba inaan bedelkiisa aan u taagnaan wax qiimaa ka soo bixi maayaan dadku wuxuu u baahan yahay dibudhis dadku waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin in wax loo qabto maa in saaka iyo in subax walba in loo keeno in la bedelo waxba qiimaa annaga nalama laha waxaan rabnaa marka mar koowaad mar labaad waan soo dhaweynayaa maamulka cusub ee degmada oo gudoomiyaha ninka la yihaaha ibraahim cumar qaasim oo gudoomiyaha ahna duqa magaalada iyo maxamed cali bamiil oo ah xogeyihiisa cusub nala soo dhawaada xafladan waxaa kaloo jirto xogeyaha dowladda hoose ee degmada oo hore cumar farayna waa sigootinayna iyo gudoomiyihii ahna duqa magaalada ee hore xaflad sigootin ah oo isbedelkaa iyo kuwa imaadan aan soo dhaweynayno waan soo dhaweynaynaa soo dhawaada garabkiinaan taaganahay dhaqankiyaa nahay waxaan rabnaa isbedel muuqdo waxaan u baahanaha in dadka la dhiso waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto waxaan rabnaa howlkaa howlkiisa kale waxay yimid oo kuwa ka horreeya waxbay qabteen inay muuqdaan aan rabnaa waan salaamaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu u mahad celinaynaa alla subxaanahu wa tacaala allaha koonka iskale nagula kulmiyo gobolka shabeellaha hoose degmada afgooye annagoo islaam oo walaala allah marka hore awal min aakhir asaan u mahad celihaynaa mar labaad waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda gobolka iyo madacda kala gedisan oo koonfur galbeed ama shabeellaha hoose kan degmada kan gobolka kan deegaanka oo dhinac walba leh bahda saxaafadda arrimaha bulshada barbaarka hooyooyinka ama marwooyinka ciidamada qalabka sida milatariga iyo boliiska nabad sugidda ciidanka asluuta dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas markaan ka gudbo waxaan beriga ku faraxsannahay wacaha ama ajiibidda aanu soo ajiibnay iyo wacahna la wacay haddaan nahay nabadoonnada gobolka shabeellaha hoose ama cuqaasha dhammaan culamaauddiinka waxaan ku faraxsannahay sida qurucda badan ee naloo ajiibay naloo wacay anuna aan u jiibnay intaas markaan ka gudbo maamulku waa maamulada waa la kala bedelay sida noo muuqata waxaan soo dhaweyhaynaa ka yimidna waa soo dhaweyhaynaa kan baxayna asigana sidoo kalena meel khayr badan oo tan kasii fiican ama lamida allaha geeyaan leena kan degmada haddaan degmada u naqdo degmada waxaad moodaa duruufteedu inay badan tahay ama biyaha xaggooda ha naqato oo jidadka yaa ama waxqabadka ha naqato baahidaasoo dhan waxaan rabnaa alla subxaana wa tacaala dabooli karaa inuu maamulka daboolo saasaan aragtidayda ama hadafkayga u raaca insha allah waxaan kaloon uga dan lahaa marka waxaan nahay degmada afgooye deegaanku waa ballaaran yahay maamulku ma aha xafiisyada kaliya meel walba inuu tago fiiriyo qaababka xag caafimaad xag biyo xag walba dalaga beeraha qaabkaasoo dhan inuu fiiriyo saasaan ka rabnaa maamulka cusub biidni illaahi kariim intaassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag markanna waxaan aadi doonaa mas-uuliinta maamulka gobolka iyo kan degmadaba
bismillaah الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose xogayihii hore ee degmada gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada walaalkayga ibraahim cumar qaasim carab xogayaha cusub ee degmada taliyaha saldhigga taliyaha ciidamada daraawiishta gobolka ku-xigeenadeedii hore mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu odayaasha xaqiiqda jirta waa ay sheegeen mudane guddoomiye mudanayaal waxaan ku darayaa hal qodob inuu afgooye ka maqan yahay halkaas qodob afgooye ka maqan haddii la helana afgooye cabashada tirada badan ka jirto ee yaraanayso dadka waxaa loo sheegaa ama lagu baaro la xoogsadaa ciidan inay wax alleeyaan laakiin degmada waxaa jira isla xisaabtan la-aan saddex sano aan xafiiska joogay waxaan dalbanaya accountability xisaabta furan iyo canshuurta dadka in laga qaado dib loogu celiyo guddoomiyaha cusub iyo xogeyaha cusub maadaama ay ku cusub yihiin degmada afguuye waxaan ka codsanayaa in dadka ay u cadaalad sameeyaan dowladda hoose la sheegaya waa duqa magaalada iyo xogeyaha dowladda hoose gobolna toorahana waxaan ka codsanayaa dowladda hoose waxaa ka maqan xibno muhiim u ah guriga haddii siirarkiisii aysan sineen ma u malaynaayo in israjarkiisa ama qaab dhismayskiisa oo qurxanaanayo dowladda hoose aan xisaabiye lahayn siday u shaqaynaysa ma aqaan dowladda hoose aan qasnaj lahayn siday u shaqaynaysa ma aqaan dowladda hoose aan lahayn agaasino waxdowbixin siday u shaqaynaysa ma aqaan dowlad hoose aan lahayn agaasimo canshuur siday u shaqaynaysa ma aqaan maamulka cusub maadaama laga rabo waxqabad maamulka cusub maadaama laga rabo in ay wax ka bedelaan maamulkii hore waxay halleeyeen in loo soo dhammaystiro waxaan codsanaa xubnaha dowladaha hoose ka dhiman afgooye markaan imaanayey ugumaanan imaanin xafiis qalabaysan laakiin maanta walaalkayga ibraahim cumar qaasim waxaan ku wareejinayaa agab xafiiseed oo run ahaantii iyo sharcigii dowladaha hoose ee lambar toban oo koonfur galbeed u qoran laakiin degmada afgooye maalinna aan loogu dhaqmin waxaan ka codsanayaa xogeeyaha cusub iyo guddoomiyaha sharciga asaga ah maadaama baarlamaankii koonfur galbeed ee ansixiyen madaxweynihii oo u saxiixay wasaaraddii arrimaha gudaha xafiiskeedii uu ka soo baxay sharcigan in lagu dhaqo sharcigan haddii lagu dhaqo degmada afgooye waxaan filaa inay ka qurux bandhaadnayso magaalooyin caalamka ku yaal xafiiska aan ku wareejin doono waxaa yaal combyuter diski top ah oo hal xaba ah brinter h b ah oo lambarkiisu yahay labo m labo toddoba toddoba d w timbaraha degmada waxaan ku wareejin doonaa ibraahim cumar qaasim tiimbaraha degmada afgooye oo run ahaantii ani hore aan leegu wareejinin oo aan soo samaystay tiimbaraha aada u jeedaan waa midkayga cilidoobay inta shaqada aan ku jiray waxaan soo sameeyey tiimbara cusub waa isla kiile marka waa ammaanadii aan u hayay shacabka reer afgooye ma ahan waxay lahaayeen ilma cabdinaasir sidaasi la mid ah ibraahim cumar qaasim duqa magaalada afgooye waxaan ku wareejinayaa kow iyo toban kursi oo kuraastii shirarka gaarka lagu gelaya ah waxaan ku wareejinayaa miis dheer oo ka mid ah oo watay kow iyo tobankaas kursi laba miis iyo laba xafiis xafiisna wuxuu ku yaalaa guriga duqa magaalada dhexdiisa xafiisna wuxuu ku yaalaa xarunta maamulka dhexdeeda laba kursi oo guddoomiyaha uu leeyahay oo labada xafiis kala yaal lix lix kursi oo xafiiska degmada dhextaal oo kuraasta dadka ay ugu fadhiistaan ah waxaan ku wareejinayaa sidaasi lamid ah armaajada dukumiintiyada lagu keydsado oo laba xaba ah midna waxay taallaa xafiiska guriga duqa magaalada midna waxay taallaa xafiiska xarunta maamulka degmada afgooye waxaan ku wareejinayaa feelasha lagu keediyo galalka lagu keediyo dukumeentiyada oo gaaraya shan xabo guriga duqa magaalada oo ka kooban afar qol saddex barxadood iyo baakino sidoo kale waxaan kugu wareejinayaa finger breter oo run ahaantii aan ugu talagalay bardhowna la soo iibiyey sugnaanta iyo dhalashada in lagu sameeyo waa finger breter waa habka casriga ah dowladda hoose ee magaalada muqdisho ee u shaqayso waa agabka soo qaadmi kara oo keliya ayaan usoo qaaday sidaa si lamid ah walaalkaygii waxaan ku wareejinayaa lacago qarashaad ah oo aan sidaa u badnayn oo gaaraya lix kun toddoba boqol lixdan iyo kow dollar oo lagu leeyahay degmada abgooye oo aanan ahayn mid lagu leeyahay cabdinaasir caalib lacagtaas diintaana waxaa iskale walaalkayga cabdifataax madaxi marka guddoomiyaha waxaan ka codsanayaa in uu saxiixo agabkii aan ku wareejiyey oo halkaan ah uuna soo xisaabsan doono hadduu ilaahay idmo halkan halkan waxaa ku qoran shahaado oo aan ugu talagalay guddoomiyaha cusub shahaadadan waxay caddaynaysaa ibraahim cumar qaasim carab inuu iga mudan yahay xilka yahayna qof kartideedii leh waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqayn doono walaalkayga wixii khibrada aan leeyahayne aan ku kaalmeyn doono midda kale waxaan idinla dardaarmayaa odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxaan la dardaarmayaa in guddoomiyaha cusub iyo xogeyaha cusub lala shaqeeyo waxaan idinka codsanayaa in lala shaqeeyo laamaha amniga waxaan ka codsanayaa in xogeyaha cusub iyo guddoomiyaha cusub ay la shaqeeyaan anna waxaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo afgooye shalay waxaan u ahaa qareen maantana waxaan u ahaan doonaa qareen waa ku dhashay waa u dhashay meel looguma socdo laakiin waxaan wareejiyey xilkii wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan halkaan waxaan ka salaamayaa inta marti sharaf iyo maamul ah oo joogto waxaan aada ugu mahad celinayaa guddoomiyahaygii hore oo xilka igu wareejiyey si ugu sharafta badan iguna wareejiyey oo shahaado sharafna ka bixiya halkaas oo a wada jeedaan waxaan umalaynayaa ninka meesha inuu noqday inta xil wareejin soo dhacaysay oo maxay dhahayaan shahaado sharaf horay inaysan u bixin oo marka ugu wareejay oo baxay inuu noqday taas asiga ayaan ugu mahad celinayaa midda kalena insha allah dhammaan dhallinyarta haweenka inta degmada maxay dhahayaan maamulkeeda kala duwan sida ugu wanaagsan inaan ula shaqayn doono oo aanna taaganahay mar walba cabashooyinka iyo waxa duruufaha danta guud ay noo sheegaan aan wax badan ugu qaban doono annagoo wax walbana uqaasanayno guddoomiyahayna gobolka shabeellada hoose mudane najax annagoo wax walbana maxay dhahayaan oo hoos imaanayno oo asagaan nagala soconayo daruufaha ee loo soo gudbiyo annagana wixii degmada wakiil aan ugu nahay aan ka haqabtirayno aadaan umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وسلم وبعده dhammaan bulshada kala duwan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose waxaan ku salaamayaa qof walba teatarka uu leeyahay lama soobi karo haddii la fuliyo waqtigaa dheeraanaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan wada shaqayn doono wakti aan isla qaadan doono isla baran doono wada shaqaynta cusub ee aan doonayana aan la imaan doono iyadoo muxuu ahaa qorshaysan aan filayana inaad iga qaabili doontaan insha allah waktigu maadaama uu wakti aada ukool ogyahay meeshuna ay cariir u tahay waxaan kusoo koobayaa maanta barasho wanaagsan ninka odaga ahoo kullay bi aad oona maqasheen waa ninkan odaga waxaana rajeynayaa inaan wanaag iyo muxuu ahaa sharaf iyo wixii la iisoo ormadayo aan sida aada jeceshin insha allahu tacaala qaybta aad ku leedihiin aan muxuu ahaa idinkaga qabto
aad iyo aad gaar mahadcelinayaa xaflada quruxda badan oo muxuu ahaa aada maanta u diyaariseen inaan muxuu ahaa dadka muxuu ahaa walaalaheena oo mas-uuliyadda maanta kula kala wareegaya ayadana waan kaga mahadcelinayaa wakti baan isla qaadanaynaa aad iyo aad muxuu ahaa u dheer wada shaqayn aad u tira baanana dhex mari doonta insha allah barasho kan hadda muxuu ahaa meesha ka dhacday ka weynna insha allah wayna dhex mari doontaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن كل دواء الدنيا دورة الله وبركاته تفضل
maamulka gobolka maamulka degmada kuwa cusub kuwii hore odayaasha dhaqanka haweenka ciidamada amniga qaybahooda kala duwan booliska nabad sugidda kuwa daraawiishta kuwa militariga qaada saxaafadda cid walboo halkaan fadhida waxaan ku salaamayaa maqaamkeeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam kadib waan aada ugu faraxsanahay marka ugu horeysa inaan u mahadceliyaan rabaa aan u tacsiyeeyo odayaasha degmada afgooye iyo maamulka si guud ahaan oo kuwa heer gobol iyo kuwa heer degmada allah u naxariistay geeridii naxdinta lahayd walaalkeenii gudoomiye ku-xigeenkeygii hore cumar maxamuud culmi cumar carabey waad ku xasuusin doontaan waxyaabo fara badan oo dan u ah gobolkan iyo shacabkan isagoo runtii hormuudka ahaa abaartii ka bilaacday labada kun iyo lix iyo tobankii gobolkan si guud ahaana diidaaninta u geyn jiray tuulooyinka fogfog ee gobolkan sidaasi lamidaana ahaa ninkii ugu horeeyey ee gaara ee sabiidi caan oole ee markii dib loo xoreeyey sidaasi lamidaana tegay awdeegle geeridii ku timid dhammaan shacabka iyo odayaasha iyo maamulka iyo ciidankaba waan uga tacsiyeynayaa sabir iyo iimaan allah naga siiyo intaa kadib waxaan rabaa odayaasha inaan uga mahadceliyo fikirkoodii kala duwanaa ay soo jeediyeen annaga ka maamul ahaan isbedelada wax loo sameynaa waxay tahay wax qaldan in la saxado halkan waxaa jooga maamul guddoomiye leh ku-xigeeno leh waxaa jooga taliyo saldhig iyo ciidan amni oo amniga meeshan ka shaqeeya loogu talagalay inuu ka shaqeeyo horumarka degmadan inuu ka shaqeeyo loogu talagalay wasiiradu waa kormeeryaal maamulka gobolku waa kormeeryaal dhammaanteedana waxaan la shaqaynaynaa oon kaabaynaa maamulka degmadaas jooga ee wakiilka ah dhammaan wasaaradaha iyo maamulka gobolka ugu dambayna ilaa iyo xafiiska madaxweynaha degmada afgooye muddo fara badan ayaan annaga wadnay in isbeddel laga fuliyo ballamo ayaan qaadnay waxaa ka mid ahayd waddadan boodboodka inaan wax ka dhisi doono markaan bilownay aniga waa tiinii bedelayna isma bedelka dowladnimada qayb ka mid aha haddii aad aragto qof lama laima bedeli karo ama laima bedelayna dowladnimada nin aaminsan laha dowladnimada wax shaqsi iska leeyahay waa waxay dadka leeyihiin in la isbedelana waaba qayb ka mid ah dowladnimada waxaan rabaa dadaalo fara badan oo la sameeyo odayaasha ay qayb ka ahaayeen ganacsatada ay qayb ka ahaayeen maamulkii hore ee guddoomiye cabdinaasir caalim oo qaybka ahaa ee aan kusoo dhisnay waddadaas runtii boodboodka inaan uga mahadceliyo dhammaantiis sidaasa lamid ah sabiidii caanoole hadda markii dib loo xoreeyey waddo toban kilomitira la dhisay oon la mari jirin soddon sano xilli roob uu socdo waddo la mari kara ma jirin gobolka waddooyinka oo dhan way go-ahay waddadan hadda soddonka sano aan la dayactirin mar dhow ayaa la dhameeyey oo dib u dhis lagu sameeyey waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen isbabeddelka nidaamka dawliga mar walbaba meelba meesha ka dambaysa la gaarsiina laakiin waddanka soddon sano u burbursana waddankan cid idin burburisay malaha soomaali waddanka iyadaa iska burburisa soddon sano wax la burburinayo saddex sano ninkii rabay inuu cariga oo dhan wada laami ka dhigo ma aragtay meel walbaba dhalo lagu bedelo oo cadow aada og tihiin inuu weli ay ka soo horjeedaan dhismihii isbitaalada dhismihii waddooyinka dhismihii iskuulaadka dhismihii saldhigyada dhismihii ciidanka goobihii waxbarashada jaamacadihii ka soo horjeedaan ay halkaan noo joogaan oo meel walba hadda awdheedlaan daawo u dirayna haddaan dhahna gaariga dhexda lagu gubaa la leeyahy daawo looma geenayo reer awdheed haddaan dhahna beriina ayaan geenaynaa jidkeedii ayaan dhisayna aan dhahna qoladii dhismaha waday lasoo weerarayo dadkii la dilayo dowladda iyadoo intaas culeysyo ay saaran yihiin haddana wax kale kuma maqana waxay u maqan tahay in adeega dawliga la gaarsiiyo shacabka culays kasta oo meesha yaalana lala tago aniga anigoo u socda inaan adeeg dawli gaarsiiyo degmo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose saddex wiiloo istaafkaygaa ku dhintay waa isla bishii hadda gudaheeda saaxiibkaydoo dadkii igu dhowaa waad xasuusataan bishaan gudaheeda ayaa halkaan lagu dilay waad aragteen oo oo ku geeriyey waxaas oo dhan macnay ku fadhiya dad soomaaliyeed ayagaa la rabaa inay maskaxdooda dib u shaqayso soddon sano waxaad soo burburinaysay cid saddex sano ku dhisaysa maxaa laga rabaa marka aniga dardaarinka igu yahay eedda maamulkii hore maamulka hadda imaanayo iyo intaas way ka weynta annaga waxaa nagu dhacay musiibo rabbaani ah ku habsatay dalkeena waxaa la rabaa marka inuu fikirkeyna ka sareeyo waxaan ka hadla aniga dardaarankeyga wuxuu yahay haddii la rabo dalkan in caafimaad la helo marka ugu horeyso oo kaamil ah ummadda ay caafimaadooda hesho waa in shabaab la iska dulqaado haddii la rabo waxbarasho in la helo jaamacado la helo waa in shabaab la iska dulqaado haddii la rabo inay abaarta dhammaato amni daradana ay dhammaato waa in shabaab la iska dulqaado intaanba shabaabka intaan ka soo jeesano annaga aan soo fiirinay oo la leeyahay mayriblaahi waxba kama aadan qaban shalay maaragtay dameer rabka intaad kusoo badiseen oo isaga maskiin oo sakaraad ah dhiigo dhexdeeda intuu ku kufo la leeyahay adaa kufiyey intaad waxaad ka fikiraysid dalkana ma curoobaayo dalkana dib looma dhisi karo dhibaatadan haysato waxaas oo dhan way ka weyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibadeedii hore ee maamulkii guddoomiyaha cabdinaasir caalim iyo xogeeyihii hore wakti adag ay kusoo shaqeeya sida xaqiiqa sidaasi la mid ah saaxiibadeedii cusubna meel fiican oo shacabka laydin tumaayo laydinma keenin wixii loo bedelay nimankan ee ay gaari waayeen inaad gaartaana laydinka rabo ood idinka soo ballan qaadeen anna waxaa idiin ballan qaadayn horeyna aan u ballan qaadi jirnay haddii alla yidhi gobolkan khaasatan degmadan labada kun iyo labaatanka waxaa nooga hartanaan umalaynaya laba bilood mise bilo laba bilood ordas waa dhadhowna ilaa iyo bilowga sanadka cusub haddii afgooy waddooyinkeeda la dhisi waayo oo maamulkan uu dhisi waayo iyo maamulka gobolka aniga hormuudka aan ka ahay waxay noqonaysaa markaas geb laga galay dadkaanay noqon doontaa laakiin hal ballana idinka rabnaa inaad qaadaan guryaha jididka haddii annagoo jeexayna ay guryaha kusoo aadaan gurigaas waa la duminayaa ee hadhow reer hebelaana ay hadhina waa ballan annaga aan idin qaadayna oo laga soo shaqeeyey loo soo diyaar garoobay afgooye waddooyinkeeda waa la furaya injineeraa loo keenayaa waddada waa la cabirayaa waxaa la keenayaa dad takhasus u leh waxaan aada ugu faraxsanahay xogeyaha dawladda hoose inuu yahay nin injineer soo saas ma xogeyaha dawladda hoose waa nin injineer hadhow waddadaas sidaan usoo wadno waxay kusoo aadi doontaa guri nin akhyaara uu leeyahay oo oo maaragtay wuxuu dhihi doonaa aniga waxa sidaan ku dhisay ilaahay loo sheegtaay aniga ima marto waddada halkaan ku joogo hadiidina waddadaas waa usoo socnaa hadiidina waa idin ballan qaadaynaa roobkan hadduu naga istaago waxyar xilli roobaadka lama dhisi karo waddooyinka roobkan uu istaago waxaan idin ballan qaadaynaa waddadii aanan horey u ballan qaaday oo ahayd dugsi sare waddada ka baxaysa haanta dheer hooste inaan dhismo ku bilaabi doono haddii aan la idmo gurigay ku aadana waa duminaynaa ilaa aan ka gaarsiino meel ay dadku u arkaan inay sax waxaan kaloo samaynaynaa haddii aan la idmo annagoo mar walbaba garab siinayna maamulka degmada degmadan waxaa ragaadiyey oo idinkana aada markhaati ka tihiin iska qabsi fara badan oo maamul iska qabsi badan oo maamul aaminsanaanta dowladnimada ayaa ku yar maamulada qaar